bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعيn ama bعd waxaan soo haynay risaaladii risaalat fi usul الfiqh lilxasn bn shihaab alcukburiy raximah اllahu tacaalى qala اlmؤlf raximah اllah wاlmطlq huwa اlmutanaawl lwaxidi laa bicaynihi bاctibaari xaqiiqatin shaamilatin lijinsihi wa hiya annakiratu fi siyaaqi اlmri wاlmuطlaqu muطlaqa huwa almutanaawilu waa midka gaarayo liwaaxidin mid gaarayo laa bicaynihi cayn ahaantiisa aan u gaaraynin bictibaari xaqiiqatinna ku gaaraayo xaqiiqo eegideeda xaqiiqada oo shaamilatin koobayso lijinsihi isaga jinsigiisa koobayso ayb waxaan soo haynay dalaalada alfaadda kitaabka iyo sunnada ku dhex jirto kitaabka alfaaddiisa waxaan ka soo sheegnay dalaalatu almuxkam iyo dalaalada mutashaabiha ayaan ka soo hadalnay iyo mujmalka iyo mubayanka dalaalatu lmujmal alfaadda qaar qur-aanka ku soo aroortay inay mujmal tahay oy duuduuban tahay oo bayaan ay u baahan tahay ayb halkan marka wuxuu ka gelayaa alfaadda qaarkood qur-aanka ku soo aroorto kitaabka qur-aanka ku jirto waxaa weeyaan taraakiib mutlaq ah tarkiib mutlaq ah ama yacni dalaalo oo mutlaqa ayuu tusaa marka baabkan hadda uu gelayo waxaa weeyaan baabulmutlaq walmuqayad mutlaqi iyo muqayadkii mutlaq marka la yidhaha waxaa loo jeedaa erey kasto oo ku dhacaayo hal hal ayuu ku dhacayaa shay laakiin shaygaa baan la garanaynin oo ashyaa badan ku dhex jiro shay ashyaa badan ku dhex jiro oo aan mid mucayana ahayn lafdiga ku dhaco ayaa waxaa la yidhaahdaa mutlaq ayb wlmutlaqu mutlaqu huwa almutanaawilu liwaaxidin huwa lafdu weeyaan lafdi lafdiga oo almutanaawilu gaarayo liwaaxidin gaarayo mid laakiin laa bicaynihi cayntiisa aan ku gaarayninoo kaa aan la dhehaynin ayb biictibaari xaqiiqatinna ku gaarayo xaqiiqo eegideeda xaqiiqada oo shaamilatin koobaysa lijinsihi shayga jinsigiisa oo maalan yacni tusaalihiisu waxa uu noqon karaa haddii hadda aan idhaahdo maalan acdi daaliban dirhaman arday dirhamsi hadii aan sidaa ir acdi axada طulaabi dirhaman ardada mid ka mida dirhamsi markaan idhaahdo dalaalo mutlaqa meeshaas taallo maxaa yeelay waxaa la rabaa lafdigan ama ereygan ama jumladani waxay gaaraysaa hal qof laakiin halkii qof baan mucayan ahayn oon la garanaynin ayb cumuum waa ku jiraa laakiin cumuumka ku jiraa waa bedeli waa cumuumun bedeliyun hal ka mid a haddii la siiyo kan kale waxaa weeyaan kuwa kale marka in la siiyaa lama rabo oo ujeedka iyo muraadka maba ahanba ayb marka alfaadda qur-aanka qaar noocaasaa laga helayaa ayb mutlaqu marka kaas waa acdi axada tulaabi dirhaman ardada mid ka mida dirham c cumuum waa ku jiraa sababtoo adiga hebel laguma dhihin dhankaa marka laga fiiriya cumuumaa ku jiro maadaama aan hebel lagu dhihin dhinac kale marka laga eegana hal unbaa la rabaa bis laba iyo saddex iyo afar iyo shan lama rabo ayb mutlaqa marka iyo cumuumku waxay ku kala bedelan yihiin cumuumku isagu waxaa weeyaan qof kastaa soo gelaayo laakiin mutlaqa qof walba ma soo gelaayo hal qof oo dad badan ku dhex jiro ayb wlmuطlqu muطlqa huwa almutanaawilu huwa lafdu weeyaan lafdiga almutanaawilu gaarayo liwaaxidin mid gaarayo hal mid laa bicaynihi aan u gaaraynin laakiin shaksi mucayana mucayan ahaantiisa aan u gaaraynin cayntiisa bictibaari xaqiiqatin xaqiiqo eegideedana ku gaarayo xaqiiqada oo shaamilatin kulminaysa liljinsi lijinsihi isaga jinsigiisa marka la yidhaha acdi axada tulaabi ardada mid ka mid a jinsiga ardayda unbuu ku dhex jiraa waa jinsi fara badan yaa mid lagala dhex baxaya ayb markaa bictibaari xaqiiqatin shaamilatin lijinsihi taasuu ujeedaa ayb wa hiya annakiratu xaqiiqada marka shaamilada ah ee jinsiga wada gaarayso annakiratu weeyaan nakirada fii siyaaqi alamri dhacday nakirada fii siyaaqi alamri dhacday jumlo amar ah ayaa nakiro ay dhacday dhexdeeda nakirada noocaas oo kalea waa itlaaqa ku jira xaqiiqa shaamila lijinsihaa ayb tusaalaha marka ka qowlihi tacaalaa weeyaan fataxriiru raqabatin aayadda aayatu dihaar iyadu waxay ahayd qofka haddii uu yani haweentiisa ku yiraahdo anti calaya ka dahri ummii hooyaday oo kale iga tahay haddii uu yiraahdo dabadeed oo u laabto oo sidaa marka uma yacuuduuna limaa qaaluu waxay yihaahdeen ku laabto oo naagti iska haysto maxaa laga rabaa iyaga waajib ku ah fataxriiru raqabatin luqun xoreynteed inay luqun xoreeyaan baa waajib ku ah fataxriiru facalayhi korkiisa waxaa ah taxriiru raqabatin qoor xoreynteed raqaba waa nakira wa raqaba waa nakira fii siyaaqi alamri jumlo amaray ku dhex jirtaa itlaaqa ku jira marka maxaa yeelay raqabada marka sidaa loo dhigo waa xaqiiqo taabanayso jinsigeeda oo dhan wada gaarayso wax allaala wixii luqun oo addoona waa soo wada gelayaan ayb marka wahiya nakiratu waa tafsiir ou sharxayo marka bictibaari xaqiiqatin shaamilatin lijinsihi ou sharxayo weeyaan waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa fi lkhabari waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa fi lkhabari amarka maahane khabarka khabar caadi ah jumlo iska khabariyo caadi ah yaa la arkaa inay nakirada gasho idlaaqna laga faa-iideysto ka qowlihi sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi oo kale laa nikaaxa ilaa biwaliyin nikaax ma jiro oo ma ansaxaayo ilaa biwaliyin weli mooyaane ayb taana marka wuxuu leeyay marka weli waa nakira siyaaq marka khabar ayay dhacday itlaaqa ku jira marka owliyadaa mid hadduu meheriyo way mehersamaysaa haddaan tartiibka markaa isaga aan ama markaa wax loo dhibin ayb walmuqayadu intaa marka mutlaqii ayuu soo sheegay qawaacidda marka mutlaqa iyo muqayadka ku jirta gadaalaan ka sheegaynaa marka hore mutlaqa tacriifkiisa iyo muqayadka tacriifkiisaan tilmaamaynaa walmuqayadu muqayadka qur-aanka dalaaladiisa waxaa ku jirta alfaada qur-aanka dhexdiisa ah kuwa markaa iyagu qeydan oo la xiray wax lagu xiray walmuqayadu muqayadka huwa almutanaawilu huwa lafdu weeyaan lafdiga almutanaawilu gaaraayo limucayanin shay mucayana gaaraayo ayb iyo wagayri mucayanin shay aan mucayan ahayn oo aan la cayimin ayuu gaarayaa lafdigii laakiin mkaa oo mawsuufin la sifeeyey biamrin lagu sifeeyey arin arrinka oo zaa-idin ka badan cala alxaqiiqati xaqiiqadii oo nakirada ku ahaa ka badan yaa lagu sifeeyey ka qowlihi tacaala weeyaan ilaahay qowlkiisi uu yidhi wa taxriiru raqabatin mu'minatin fa calayhi korkiisa waxaa ah ninka hadduu qof kama u dilo si kas aan u dilin waxaa laga rabaa waxyaabaha marka waajibka kee kafaarada waxaa ka mid a wa taxriiru raqabatin luqun xoreynteed yaa dushiisa waajib ku ah luqunta oo mu'minatin ah mu'minatin marka waa wasfi zaa-ida w oo raqabada ka badan way tii hore feeri yacni markaan mudlaqa joognay fa taxriiru raqabatin bis bay ahayd itlaaqa ku jira laakiin halkan marka waxa weeyaan raqabadii ama luquntii la xoreynayay waa lasii tilmaamay haddana mar allaale markii lasii tilmaamo waa soo yaraanaysaa wa taxriiru raqabatin korkiisa waxaa ah oo laga rabaa qofkii qof kama u dilo luqun xoreynteed luqunta oo mu'minatin mu'minad ah faman lam yejid qofkaan helin oon helaynin fa siyaamu shahrayni fa calayhi dushiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilsoonkood labadaa bil oo mutataabicayni isxigxigto mutataabicayni marka waa wasfi zaa'ida wa laba bilood soon marka la yidhaha laba kastuu soomi karaa waa isku xidhiirin karaa hadduu doono waa kala qaadqaadi karaa lixdan maalmood ama yacni un sagaal iyo labaatan iyo sagaal iyo labaatan unbaa laga rabaa laakiin mutataabicayni marka lagu daro waa qeyd waa waxbaa lagu sii xiray ayb waa wasfi zaa'ida marka midaan marka ka qowli marka mihaalkan waxaa weeyaan wagayri mawsu wagayri mucayanin mawsuufin biamrin zaa'idin cala alxaqiiqati tusaalaheeda wa qayada wou qeyday alle alraqabata luquntii biliimaani buu ku qeyday iimaan wasiyaama soonkiina bitataabuci israacraac buu ku qeyday isku soo duubduub baabkan marka mutlaq iyo muqayad baa lagu sheegay mutlaq waxaa la yidhaha erey kasto oo shay mucayana aan gaaraynin erey kasto oo isagu shay mucayan ah aan gaaraynin hal shay buu taabanayaa laakiin mucayan ma aha mutlaq waa kaas luqun xorey baa lagu yidhi luquntaas waa jinsi fara badan waay hal qof ayaadna ka xoreynaysaa jinsigaa tirada badan waa mutlaq midkaa hal buu gaarayaa laakiin mucayan ma aha muqayadkuna waxaa weeyaan marka isagu shay mucayan ah ama shay aan mucayan ahayn laakiin la tilmaamay oo tilmaamta kusoo dhowaanayo lafdigii gaaro ayaa muqayad la yiraahdaa waa shay qeydan oo la dabray wax lagu xiray ayb itlaaqa marka cumuumkiisu waa cumuum bedeli ah cumuumun bedeliyun ee cumuum istiqraaqi ah ma aha baabka soo socdan ka hadli doono ama yacni caamka iyo khaaska iyo mudlaqa iyo muqayadku waxay ku kala duwan yihiin itlaaqa iyo cumuumku waxay ku kala duwan yihiin cumuumku fardi kasta waa wada gaaraya masalan haddii la yidhaha ina almuslimiina waalmuslimaati almuslimiina muslim oo dhan baa soo gelaya hal muslim ma aha waa cumuum midkaasi cumuum istiqraaqi baa la yidhaha kana dalaalada mutlaqana waa cumuum bedeli ah waayo marka lagu yiraahdo fa taxriiru raqabatin haddaad qof yacnii haweentaada haddaad tiraahdid anti calaya ka dahri ummi luqun inaad xoraysaa lagu amray luquntu waa hal laba iyo saddex xoray laguma laha waxa addoon adduunyada jooga inaad xorayso lagaama rabo maxaa yeelay dalaalada cumuum ma aha mucayan bay ku dhacays waxay ku dhacaysaa in ujeedaa waaxid laakiin mucayan maaha waaxidku kaabaan markaa la ogeyno dadkaa tirada badan ee addoommada ayuu ku dhex jiraa itlaaqii marka cumuumkiisu waa haddaad mid marka xorayso ood ku kafaaro gudato bis waayo marka waa ka soo baxday itlaaqii waa waa ka baxday waa gudatay siiqada marka uu ku keenay mutlaqa waxaa ka mid a annakiratu fii siyaaqi alamri amaa yani nakiradu hadday gasho fii siyaaqi nahyi iyadu cumuumaa laga faa-iideystaa lagama faa-iideysta itlaaq ayb mudlaqa iyo muqayadka tacriifkoodu markaan saas u tilmaano oo tusaale ahaanna haddaad tiraahdid acti axad aطulaabi ama axad arijaali dirhaman ragga mid kamida dirham si waa ilaaq mihaalkaasu mudlaqa ayuu mithaal u yahay haddii lagu yiraahdo masalan acti daaliban musliman diinaaran arday muslim ah diinaar si marka lagu yiraahdana taqyiid baa galay meesha muqayad waay maxaa yeele wasfi baa lagu qeyday ardaynimada ama rajulnimadii maanta wasfi ayaa lagu qeyday oo loo sii xiray ama waxaaba lagu yidhi acdi zaydan dirhaman zayd dirham c zayd layiraha dirham c mucayan baa lagu faray adig marka waa muqayad marka taqyiid baa ku jira midkaa xukunka marka waa maxay mutlaqu iyo muqayadku ay kala leeyihiin xukmu lmutlaq waxaa weeyaan haddaan taqyiid soo aroorin oo shayga isagoo sii daysan keliya qur-aanku uu ku imaado itlaaqiisaas baa loogu camal falayaa haddii shaygii mutlaqa ahaa dhinaciisa kale isagoo muqayad ahna la helo dalaalada marka dalaalada muqayadkaa la qaadanayaa midka mutlaqa marka waa laga tegayaa oo waxaa weeyaan fahamka mutlaqa waxaa lagu xambaarayaa midkan muqayadka ah ayb tusaalaha lagu garan karaa masalan ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziir baktigii baa la idinka xarimay waddamu dhiiggiina waa la idinka xarimay dhiig waddamu marka sidaa loo dhigo waxaa weyn idlaaqaa ku jiro ayb dhiiggii baa la idinka xarimay aayad kale fii suurati alancaam waxay leedahay qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna meytatan aw daman masfuuxan dhiiggii baa lasii sifiyey waa lasii tilmaamay waxaa la yidhi dhiig qubanaayo shubmaayo aayaddaas marka idlaaqa ku jira waxaa lagu fasirayaa aayaddan qeybkaya u yaallo oo waxaa la dhahayaa dhiigga la xarimay waa midka shubmaayo qubanayo amaa dhiigga fariistay beerkoo kale yacni beeryaradoo kale iyadu dhiig waa tahay laakiin hadda dhiig xaaraana ma aha beerka waa la cuni karaa maxaa yeelay dhiiggiisu dhiig masfuuxo qulqulaaya maahna shubmayo dhiigga la reebay daman masfuuxan wasfi zaa'ida halkaa lagu keenay qeyd baa meeshaan la xiray qeydkan baa tafsiir ah waxaana lagu fasiraa idlaaqa xagga ku jiro ayb taa marka iyada waa tusaalow ama tusaale labaad waxaa weeyaan aayatu dihaar suuratu qad samicalla aayadda ku jirtay waxay ahayd qofku hadduu haweentiisa yiraa hooyaday oo kale iga tahay oo iska haysto waxaa laga rabaa fa taxriiru raqabatin wax kale laguma darin addoon inuu xoreeyo bis ale addoonku mu'min miyaa gaal miyaa lama sheegin waa iطlaaqaa ku jiro hal addoon oo addoommadaa ku dhex jiro soo qabo xoree baa lagu yihi aayad kaloo kafaaratu lqatli qofkii qof muslima yani ama qof yacni gardarro u dila markaa oo khada u kaga dhaco dil saas oo kale ah iyo midka kale xataa kas wax u dila hadduu rabo inuu toobad keeno waa laga rabaa kafaaradeed kafaarada lagu leeyahay waxaa weeyaan fa taxriiru raqabatin mu'minatin ilaah fa taxriiru raqabatin korkiisa waxaa waajib ku ah luqun xoreynteed qoor qoortaas oo mu'minatin wasfi zaa'ida lagu daray hadda marka waxaa la dhahayaa marka aayaddii dihaarka addoonkii la xoreynayo waa addoon mu'mina inuu ahaadaa shardi ah waxaa laga faa'iideystay aayaddan kale oo mu'minatin loogu daray halkaa marka wixii lagu idlaaqay halkan baa lagu qeydaa marka xukunku marka waxaa weeyaan yuxmalu lmutlaqu cala almuqayadi shayga mutlaqee sii daysan waxaa lagu qaadayaa oo lagu xambaarayaa midka muqayadka wax lagu xiray yaa lagu qaadayaa dalaalada marka xukunku saas waay laakiin daabit baa jiro daabitka haddaan la fahmin maahan dalaalo kastoo mutlaqa soo qabo muqayad ku xambaar sidaa inay u furan tahay ma aha saddex qayb yani ilaa waxay u qaybsantaa afar qaybood dalaalada yani mutlaq iyo muqayad ku kala timaado afar qaybood bay u qaybsamaysaa qur-aanka dhexdiisa iyo sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam tan koowaad waxay tahay shaygan adiga mar walba inaad xukunkii sababta fiiriso aayaddan waa mutlaq middan waa muqayad xukunkooda iyo sababta keentay xukunka iyaad mar walba indhaha ku haynaysaa haddii xukunka iyo sababtu isku mid yihiin biitifaaqi alculamaa yuxmal yani waxaan ujeedaa yani jumhuuru ahlilcilmi waxaa weeyaan mutlaqa iyo muqayadka saan aan sheegnaa layskugu xambaaraa hadday sababta iyo xukunkaba isku mid ay ka yihiin labadii aayadoo horan sheegayaa ka mid a xurimat calaykum almeytatu waddamu aayaddaa marka marka sidaa laleeyahy waxaa weeyaan sababku waxaa weeyaan waa najaasnimada dhiigga ko xukunkuna waa taxriim xukunku waa xaaraannimada xurimad aayaddu ay sheegtay sababka xaaraantinimadan keenayna waa dhiiggaas najaasnimadiisa ayb labadaas marka iyo aayadda kale aayaddaa waa tii mutlaqa ahayd midii muqayadka ahayd u kaalay qul laa ajidu fiimaa uuxiya ilaya muxaraman calaa daacimin yadcamuhu ilaa an yakuuna meytatan aw daman masfuuxa iyaduna taxriim iyo dhiigyaa meesha yaalla marka alxukmu wasababu waaxidun labada aayadba midda mutlaqa iyo midda muqayadka ah isku xambaar marka waxaa tiraa dhiigga la xarimay aayaddaa lagu xarimay waa midkaan aayaddan fasirtoo masfuuxa ah midkaa qulqulayo ayb taas marka jumhuuru ahlilcilmi sidaasay u qabaan marna waxaa weeyaan xukunkiibaa isku mid a sababtaa kala duwan xukunku waa isku mid sababtaa kala duwan mithaalkii labaadoo sheegay ee noocaas ah ninku hadduu naagtiisa ku yiraa hooyaday oo kale iga tahay waxaa lagu xukumay inuu addoon xoreeyo haddii uu qof dilo si kama a u dilana waxaa lagu xukumay inuu addoon xoreeyo xukunku marka waa mid waa ictaaq waa xoreyn xukunku sababtu laakiin waa kala duwantaha soomaa nina hooyadiisu haweentiisiiba wuxuu ku yidhi anti calaya kadahri ummii ninkan kalena dil ayuu sameeyey labadii sabab waa kala duwan yihiin qatli iyo dihaar labadii sabab baa kala duwan xukunkiibaa isku mido waa ictaaqa xukunku haddii marka ida itaxada alxukmu waiktalafa asababu iyadana sidoo kale waxaa weeyaan jumhuuru ahli lcilmi min fuqahaai ashaaficiya walxanaabila wageyrihim waxay arkaan in laysku xambaarayo walidalika shaaficiyadu waxay leeyihiin iyo xanaabilada iyo mada jumhuur ahlilcilmi ninku hadduu hooyadiisi xaaskiisa uu ku yihi anta calaya kadahri ummi addoonou xoreynaya addoonkau xoreynayan waa inuu muumin yahay iyadoo aayaddaas kale laga faa-iideysanayo iimaanka maxaa yeele xukunkaa isku mida sababku hadduu kala duwanaada dhib male bay leeyihin tan saddexaad qeybka saddexaad waxaa weeyaan an yataxida asabab wayakhtalif wayaktalif wayakhtalifa alxukmu sababkiibaa isku mida xukunkaa kala duwan laha sababtu waa isku mid waxaan keentay xukunkaa kala duwan laha ayb maxaa kamid a waxaa kamid a soonkii iyo idcaamkii nacam oo matalan qofka hadduu yidhaahdo haweentiisii haddii uu jimaaco fii nahaari ramadaan maalin ramadaan ama xaaskiisaba uu ku dhaho anta calaya kadahri ummi addoonna uusan haynin maxaa laga rabaana fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilooda isku xigta inuu soomo haddaanu helaynina fa idcaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin inuu quudiyo oo wax siiyo lixdankii miskiin fiiri marka la amray waa idlaaqaa ku jiro lixdan miskiin inuu quudiyo ma isku xijinaa ma maalmo isku xigto miyuu quudinayaa lixdankooda yani hal mar miyuu quudinayaa maalmo isku xigta miyuu quudinayaa mise intuu maanta miskiin wax siiyo usbuuc kabacdina miskiin kale wax siiyo laba usbuuc kadibna mid kale uu siiyo sidaas ilaa lixdanka uu ka gaarayo midna laguma kala cadaynin shardi lagu yani laguma qaydin keliya waxaa lagu yihi lixdan miskiin wax sii sidaad u sii lahayd laguma sheegin dhanka idlaaq baa ku jiro soonka laakiin marka la joogo soon ku kafaaro gudanaysid waa la qeyday maxaa lagu qeyday fa siyaamu shahrayni mutataabicayni soonka waxaa lagu qeyday inuu israacracsan yahay oo maalin inaad ka boodo bilaa cudurdaar laguma ogola marka haddii la yidhaahdo ka waran meeshaan marka idlaaqa masaakiinta wax quudintooda ku jira waxaa lagu xambaaraa tataabuca soonka oo waxaa la leeyahay lixdan miskiin markaad wax siinaysana waa inaadan maalin u dhexaysiinin oo lixdan maalmood oo isku xigto lixdan miskiin inaad wax siiso ma sidaa ma lagu xambaari karaayo ma lagu qeydi karaa halkan marka waxaa weeyaan sababtu waa isku mid xukunkaa kala duwan sababtu say isku mid u tahay maxaa keenay soonkan iyo iyo masaakiintan in wax la siiya hal dembi unbaa keenay sababtu waa isku mid soonka iyo idcaamka keentay waa qofkiio xaaskiisa ku yidhi anti calaya kadahri ummi laakiin xukunku waa kala bedelan yahay xukunku midna waa siyaam midna waa idcaam xukunkii baa kala bedelan sababkii baa waaxid ah oo isku mid ah taasoo kale marka waxaa loo badan yahay inaan laysku xambaaraynin oo qofka marka waxaa laleehay haddaad soomaysidna isku xiji haddaadan soon awoodin oo idcaam aada samaynaysana idlaaqaagaas kuwa waxba yacni wax ku xirayo shardi ah ma jiraan ayb taa waa myani qeybka saddexaad qeybka afaraad marka muxuu noqonayaa sababtii iyo xukunkii midna isku mid ma aha naskan mutlaqaana sabab iyo xukun gaaruu leeyahay midkan muqayadkaana sabab iyo xukun gaaruu leeyahay shaqo isku malaa laysku xambaari maayo maxaa ka mid a matalan aayat lwuduu yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fagsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi markaad weyse qaadanaysaan waxaa nala amray gacmaha inaan dhaqno ilaa xusullaha ilaa iyo xusullada in la dhaqo gacanta waa qeyd baa marka ayaa meeshaa ku jiro ila almaraafiqi inta xusullada laga gaarayo waa xadidan tahay aayadda marka tuugga markao waxadana wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa ninka tuuggaa iyo naagta waxadho gacmaha ka gooya gacanta ka gooya yani gacanta marka gacan marka la yidhaha idlaaqaa ku jira gacan intaan waa la yidhaha intanna waa la dhaha ilaa intaasna waa gacan w ayb ma la dhihi karaa marka idlaaqa aayaddan ku jiro waxaa lagu xambaarayaa midii aayatulwuduu intaas baa yaa la jara miyaa laleeyahay marka maya ma la dhihi kara saas sababtana waxaa weeyaan sababtuna isku mid ma aha xukunkuna isku mid ma aha maxaa yeelay aayaddan wasaariqu wasaariqatu sababka keenay waa sariqa xukunkeeduna waa qadci waa goyn aayatul wuduu'na sababta keentay waxaa weeyaan xadad qofkii aan weyse qabin inuu weyse qaato sababta keenaysa saas waayo xukunkuna waa qasli dhaqid waayo dhaqid marka dhaqid iyo goyn dahaaro iyo xadid meel iska soo galaan male marka waxaa weyaan ida ikhtalafa asababu walxukmu laa yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad halkaas marka meelo kalead wax u raadinay ma ahane la dhihi maayo aayaddan iyo aayaddan baa laysku fasira waa kaa khaldamaya haddaa sidaa tiraahda nam afartaa qaybood baa marka loo qaybiyaa yani xamlu lmutlaqi cala lmuqayad nam mar haddaad tacriifkiisiina haysato xukunkiina waa maxay xamlu lmutlaq cala lmuqayad waaye laakiin waa goorma hadday sababku iyo xukunku ay mid yihiin amase yacni sababku uu mid yahay xukunku kala duwan yahay labadaa waa laysku xambaari karaa labada dambe laakiin haddii yacni sababku kala duwan yahay xukunkuna uu mid yahay ama waxaan ujeedaas hay nacam haddii sababku mid yahay xukunku uu kala duwan yahay layskuma xambaarayo iyo hadday labaduba kala duwan yihiin oo aynan isku mid ahayn wlmuطlqu muطlqu huwa almutanaawilu huwa lafdu weeyaan lafdiga almutanaawilu gaarayo liwaaxidin mid gaarayo laa bicaynihi aan ku gaaraynin cayntiisa bictibaari xaqiiqatin xaqiiqo eegideedana ku gaarayo xaqiiqada oo shaamilatin koobsanaysa lijinsihi isaga jinsigiisa wa hiya xaqiiqada jinsiga koobsanayso annakiratu weeyaan nakirada fii siyaaqi اlamri dhacdo nakirada fii siyaaqi اlamri dhacayso ka qowlihi tacaala fataxriiru raqabatin fii siyaaqi nahyi buu iska ilaalinayaa iyada cumuumay gelay baabkeeda waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa idlaaqu fi lkhabari khabarka inuu ku dhex jiro ka qowlihi tacaala ka qowlihi sala allahu alayh waali wasalam laa nikaaxa ilaa biwaliyin ayb wlmuqayadu muqayadkuna huwa almutanaawilu huwa lafdu weeyaan lafdiga almutanaawilu gaarayo limucayanin mid mucayana gaarayo mid mucayana ayuu gaarayaa camar ama zayd yaa la yiri mucayanka marka waxaa kamid a asmaada calamka ah asmaau laclaamka o dhan wagayri mucayanin waligayri mucayanin mid mucayan aan ahaynna lafdiga gaarayaa muqayad la yiraa laakiin kayru mucayankaas oo mawsuufin la sifeeyey biamrin lagu sifeeyey arin arrinka oo zaa'idin ka badan cala alxaqiiqati ka badan hujuuladu waa xaqiiqo hadda maalan raqabadu xaqiiqo waa raqaba luqun waa xaqiiqo xaqiiqadaas maxaa ka baxsanaan karo zaa'id ka noqon karo haddii la sifeeyo iyado oo la yihaha raqabatin raqabatun mu'minatun haddii la yihaha mu'minatun wasfi zaa'ida waay ka qowlihi tacaala wataxriiru raqabati mu'mina faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni qayada raqabata raqabadii ayuu qeyday biliimaani buu ku qeyday wasiyaamana bitataabuci buu ku qeyday israacraac ayb halkaas marka wuxuu uga tegay mutlaqi iyo muqayadkii wannasku fi lugati naskigii buu gelayaa haddana ayb dalaalada yani alfaada qur-aanka ama yani aayaadka qur-aanka kusoo arooray waxaa kamid a aayado la nasakhay iyo kuwo iyagu yani waxaa weeyaan kuwo aayado la nasakho anwaacdoodu aan sheegi doono hababka loo kala nasnasakhay aan sheegi doono ayb iyo kuwo iyagu wax nasakhay ayb marka naasikha iyo mansuuqa baxfigiisii buu halkan ka gelaya nam wanasku naskiga fi lugati luqada alrafcu weeyaan koryeelid walisaalatu weeyaan baabi-in zuulin ka qowlihim wadalika ka qowlihim oo kale waaye nasakhat iriyaaxu dabaylihiibaa waxay tirtireen oy zuuliyeen al aathaara raadadkii ay asaalathaa way zuulisay idan marka luqada naski waxaa la yidhaha alisaalatu zuulin wa fii curfi lfuqahaa'i fuqahada curfigoodana ama isqilaaxooda waxay yidhaahdaan inqidaa'u muddati alcibaadati cibaadada laysfaray muddadeeda go-itaankeeda allatii muddada oo daahiruhaa sida ka muuqata al-itlaaqu ay tahay muddadii layska furay ee layska sii daayey inay go-do ay dhammaato ayaa naski la yidhaha buu leeyahay fuqahadu ay u yaqaanaan dhowr tacriif buu sheegi doonaa kan midka ugu horeeyo masalan in baytalmaqdis loo tukado islaamka markii hore awalul islaam baytalmaqdisaa loo jeesa jiray waa go-day xukunkaas waa go-ay muddow soo socday waa dhammaaday kacbadaa loo jeestaanayay nasak waa naski ayb usuuliyiinta marka qaarkooda raalli ku noqdeen macnahan laakiin macnahanu saxiix ma aha sidan in loo qeexo si kalea ka wanaagsan oo gadaal markaan ka tilmaamayno ayb wa in shi'ta haddii aada doonto qulta waxaad odhanaysaa bayaanu annasku naskigu bayaanu maa shay cadayntiis waaye lam yurad aan la rabin bilafdi alcaami lafdiga caamka aan lagu rabin ayb fi lasmaani waqtiyada dhexdooda aan loogu rabin maca taraakiihi ka dambeyn oo ka dambeeyana lala qabo ayb wa fiihi waxaa ku sugan kan dhexdiisa ixtiraasun iska ilaalin layska ilaalinaya min alxukmi almucallaqi xukunka lagu xiray calaa zamaanin maqsuus xukunka lagu xiray waqti khaas ah yaa layska ilaalinayaa tacriifkanna wuxuu leeyahay nasakhu waa bayaan ayb waa tacriifka labaad oo uu noogu fasirayo nasakha wuxuuna markaa tacriifkan macnihiisu uu yahay haddii khitaabka alleh uu soo arooro isagoon waqti lagu qeydin isagoon waqti yacni lagu qeydin oon waqti ku qeydnayn haddii uu soo arooro ayb awqaadda dhammaanteed buuna markaa u jeedaa ayb khitaab kale uu yimaado waqtigaas soo gaabinayo xukun baa soo arooray waqti furan ayaa xukunka la siiyey xukun waqti waxaa yimid khitaab kale aayad kalaa timid waqtigii furnaa ayay soo yaraysay waa soo ceriirisay waqtiyadii baa wax laga bixiyo wax laga saaray kaasaa nasak la yidhaah buu tilmaamaya isaga laftirkiisa marka tacriif laga raalli noqonaya ma aha wa fiihi waxaa ku jira marka tacriifkan dhexdiisa ixtiraasun iska ilaalin maxaa la iska ilaalinayaa min alxukmi almucallaqi xukunka lagu xiray calaa zamaanin maqsuus waqti maqsuus ah isaga marka waxuu ku leeyahay xukunka haddii lagu aayaddu hadday soo aroorto oo ay xukun keento xukunkaana waqtigiisa la furo aayad kala timaado waqtigii lasoo gaabiyo lasoo yareeyo nasakaasaa ladhahay muxuu iska ilaalinaa waqtiga furan wuxuu iskaga ilaalinayaa awalba hadday aayadda hore ku timid xukunka waqtigiisa aan la furin ee waqti mucayana lagu soo koobo sida soonka oo kale soonka waxaa la waagu markuu beriyo ilaa qoraxda ay ka dhacdo waqti go-ana la siiyey haddii marka qoraxdu ay dhacdo soonkii waa la nasakay lama dhahayo maxaa yeele zaman maqsuusow awalba ahaa ayb taasuu iska ilaalinaa marka fa ina dalika kaagaasi laysa binaskin lahu nasak uma aha lianna alxukma maxaa yeele xukunka lam yakun ma unan ahayn mutlaqan mid sii daysan midlu qowlihi tacaala oo kale weeyaan huma atimuu dhammaystira asiyaama soonka dhammaystira ila leyli habeenka intii laga gaaro fa laysa ma aha marka inqidaau leyli habeenka go-istiisa naskan nasak uma aha lilxukmi almucallaqi fiihi xukunkii lagu xiray habeenka inuu dhammaado ou go-o nasak uma aha xukunkii habeenka lagu xiray in la afurnaado ah oo la dhihi maayo habeenka marku dhammaado waagu ou bariyo afurkii waa la nasakay ma la dhahayo maxaayl awalowba wuxuu ahaa wax qeydan oo waqti ku kooban walanqidaau nahaari maalinta go-isteedana naskan nasak ma aha lisawmi soonka lagu nasakho alma'muuri bihi laysfaray fiihi maalinka dhexdiisa in la soomo laysfaray ayb isku soo duduub khulaasadiis waxaa weeyaan tacriifkani wuxuu leeyahay nasak waxaa la yidhaha haddii xukunka uu soo arooro isagoo waqtigiisa uu furan yahay xukun kale uu yimaado waqtigaas soo koobayo yaa nasak la yidhaha haddaanu xukunka oo yacni waqtiga haddaanu furnayn oo waqti muxadada uu yahay baabkan maba la nasak maba lasoo gelayaba ayb tacriifkan isaguna tacriif laga raaliyahay maaha laftirkiisa naam tacriifka ugu fiican marka waxaa weeyaan muta-akhiriintuna u badan yihiin in la yihaahdo annasku huwa rafcu lxukmi athaabiti bikhidaabin mutaqadimin bikhidaabin mutaraakin canhu tacriifkaanaas axsan ayb kanu marka qofka uu qoranayaa rafcu lxukmi athaabiti xugun sugnaa awal oo sharciga ku dhex sugan in la kor yeelo la qaado bikhitaabin ku sugnaaday khiaab khiaabkoo mutaqadimin horeeyey bikhitaabin in lagu qaado lagu nasaqo khiaabka oo mutaraakin canhu ka dambeeyey ishan yani xugun baa awal jiray qur-aankii baa ku yimid xukunkaa nas aayad qur-aan buu ku yimid wou horeeyey haddana xugun danbaa yimid aayad kalaa timid oo xukunkaa ka duwan oo cagsigiisa a wadato wayna ka dambeysaa nasaq baa marka meeshaa ka dhacay rafcu lxukmi athaabiti bikhidaabin mutaqadim xukunkii ku sugnaaday khidaab soo hormarayo hore xukunka ku sugnaaday qaadistiisaa nasakh la yiraahdaa bikhidaabin lagu qaado khiaab khidaabka oo mutaraakin canhu ka dambeeya isaga nasakha marka shuruud buu leeyahay shuruudda waxaa ka mid a ko waa in horta sababkii nasakha la helo haddaan sababtii wax nasakhaysaba aan la haynin nasakh lama sheega karo shardiga labaad waxaa weeyaan waxa wax nasakha waa waxyi waa waxyi waxay markaan leenaha waa aayad iyo xadiid aayad iyo xadiid waxaan ahayn waxma nasakhaan ijmaaca culummada isaga waxma nasakha ee wuxuu tusaa nasakh alijmaacu laa yansak walaa yunsakh laakinahu yadullu cala naski nask buu tusayaa haddii xugun halkan uu yaallo ee aan aragno culummadii oo ku ijmaacday xukunkaas cagsigiisa ijmaacaasi nas kale unbuu cuskan yahay naskaa kalena wax nasakhay ee ijmaaca isaga wax ma nasakhin taa marka waa shardi shardiga saddexaad waxaa weeyaan midka wax nasakhayo waa inuu ka dambeeyo kan ou nasakhayo haddaan la aqooninba taariikhdooda iyo say u kala dambeeyeen nasakh ma jiro ayb nasakhu marka kaas weeyaan marka shuruudihiisa anwaacda marka nasakha qur-aanka ku jiro dhowr nooc waaye de qaybo badanna waa laga qaybiyaa naskhiga qeybta koowaadeen ka qaybinaynaa waxa ay tahay oo anwaacda oo anwaacda ka mid ah waxaa weeyaan in la nasakho aayadda nasku oo yani inuu ku in aayadda uu ku dhaco nasku tilaawatin bas nasku tilaawa bas akrinteedii baa la nasakhay laakiin xukunkeedu waa baaqi tusaalaheedu waa maxay rajmiga wاshaykhu wاshaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albatta aayad qur-aanay ahaa jirtay ninka odayga iyo haweenta yani oo gabowday ama yani kuwa guursaday baa laga wadaaye hadday zinaystaan dhagax ku dila rajmiya aayaddaas hadda qur-aanka ka mid ma ahan oo musxafka kuma taalo laguma tukan karo waa yani xagga tilaawada waa la nasakhay laakiin xukunku waa baaqi nebigaa rajmiyey abubakara rajmiyey cumar cuhmaan cali wahaakada kaa marka waxaa la yidhaha nasku tilaawati bes qaarna waxaa weeyaan nasku lxukmi xukunkii baa la nasakhay tilaawada laakiin aayadda waa jirtaa qur-aanka waa ku taalla waa lagu tukan karaa haddii la akriyo ajar baa laga helayaa xaraftiiba toban waayo ajarkeeda laakiin laguma camal falaayo xukunkeeda waa la kor yeelay waa la qaaday ayb qaybna marka iyadu sidaa waxaa ka mid a qaybahaas waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli gayra ikhraaj waagii hore waxaa ahayd ninka naagta haddii laga dhinto hal sano ayaa ciddadeedu ay ahayd sanad inay asay iska wado waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashraa afar bil iyo toban habeenaa lagu nasakhay ayb taa marka waxaa weeyaa nasku lxukmi la tilaawa tilaawada maya qeybna waxaa weeyaan nasku alxukmi watilaawati macan labadaba waa la naskha xukun iyo tilaawo midna waxaa tusaale marka kaas u noqon karo cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna ayaday ahaa jirtay toban jeer qofku hadduu nuugo naag uu nuugo toban jeer cunugu hadduu toban jeer naagta nuugo taxriim ayaa ka xasilaayo oo waxaa weeyaan naagtaasi hooyadiisay noqonee mana guursa karo ayadda saasay ahaan jirtay waa la nasakay waxaa lagu nasakay khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna shan nuugmo oo la yaqaano ayaa wax xarimo ayaa lagu nasakay marka cashru radacaatintan qur-aanka hadda nooguma taalo waa tilaawo ahaan looma akriyo xugun ahaanna ma jira xugunkeedo shanta waay xugunka wax wax laga fiirsanayo soo ma arkin marka cashru radacaatin tusaale waxay u tahay annasku fi اtilaawati wاlxukmi macan ayay u tahay khamsu radacaatintan qur-aankay ka mid ahaa jirtay nebiga wuxuu dhintay aakhir xayaati rasuuli sal l slam noloshii nebiga aakhirkeedaa la nasakay iyada khamsadan xugun ahaan looma nasakin laakin waxaa loo nasakay tilaawo ahaan akris ahaan walidaalika nebigu markuu dhintay kadib dadaa iska akrin jiray iyagoo qur-aan u maleeyo mar dambe unba dadka markay isu yimaadeen yaa la ogaaday in la nasakay siday u dambeysay yani oo aakhiri xayaati nebiy ay usoo gaartay marka cashru radacaat intaan hadda ujeedna anaga marka intaas u qeybsamaa annasku fi tilaawati faqad annasku fi lxukmi faqad annasku fi lxukmi watilaawati macan dhinac kale marka laga fiiriyo naskiga waxaa loo qeybiyaa annasku ilaa bedelin wannasku ilaa gayri bedelin xukunka in la nasakho bedelkiis la keeno iyo in la nasakho wax bedelana aan meesha la keenin labadaana waa loo qaybiyaa midda bedelka aad u tiro badanoo shay marka la nasakho bedelkiisa la keenaa oo qur-aankii marka waxaa ku jirto middan yani waxaa ku jirto kuwii mafilooyinka hadda aan keenayna qaarkood waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli gayra ikhraajin waa la nasakay aayad kalaa lagu nasakhay bedelkeedii baa la keenay oo bedel ayaa lala yimid oo afar bilood iyo toban habeenaa la keenay ayb mararka qaarkoodna nasak baa dhacaayo iyadoon wax bedela la keenin booskeeda waxaa ka mid ah aayatulmujaadila oo ilaahay uu leeyahay aayadda suuraddaa ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa nebiga haddaad rabtaan inaad la faqdaan ood la koodaan sadaqo iska hormariya idinkoon sadaqo dhiibin nebiga gaar hawla ha ula faqinina ha ula sheekaysanina ha ula showrinina saasay ahayd waa la nasakay waxaa la yidhi a ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaa ayaddaa waa lagu nasakay waa la yska daayey ayb oo dadkii markaa inay nebiga la showri karaan biduun iyagoo sadaqa lagu waay aan laga rabin sadaqadii bedelkeedii lama sheegin marka wax sadaqadii lagu bedelo oo lagu bedelay ma jiro iyadii unbaa la qaaday waxna laguma bedelin booskeeda waxaa la yidhaha annasku ilaa gayri bedelin wax bedela ma leh dhinac kale marka laga fiiriyo naskiga waxaa loo qaybiyaa annasku min alakhafi ila alafqali shay fudud ayaa laga tegaa shay adagaa loo gudbaa yani shaygan marka hore jiray xukunkii awal jiray ayaa khafiif ahaa waa laga baxay waa la nasakay mid adagaa laysku waajibiyey marka waxaa weeyaan annasku ila alahqal mid culays badanaa loo gudbay misaalkeedu marka maxaa ka mid a soonka soonku dadku waagii hore khiyaaray lahaa jireen alla markuu leeyahy wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin dadka soonka awoodo waxaa laga rabaa dushooda inay fidyo iska bixiyaan oo iska afuraan waagii hore ikhtiyaar baa jiro ninkii raba intuu soonka iska daayo ayuu miskiin wax sii jiray ayb hadii haddii kalena waa soomi jiray ama soon ama miskiin wax sii saasay ahaan jirtay aayadda dambe marka yaa nasakdayo faman shahida minkum shahra falyasumhu ninkii bishaba goobjoog noqdo ee aan musaafir iyo aan mari mid jiran aan ahayn ha soomaan la is amray yaa marka adag labadaasna midda dambaa adag ilaa awal khiyaaraa haysatay khiyaarku nooc fudaydaa ku jiro awal khiyaaraa lagu siiyey ama miskiin quudi ama waxaa lagu yidhi waxaad samaysaa ama soon khiyaar baad lahayd laakiin markan dambe khiyaarkii waa lagaa qaaday waxaa lagu yidhi bar barba haddaad goobjoog tahay bishiina kugu soo gasho soon baa lagaa rabaa haddaadan jiranayn musaafir ahayn ayb waxaa weeyaan marka annasku min alakhafi ila alafqal mararka qaarna waa cagsi oo annasku ila min alafqali ila alakaf xaalad adagaa laga soo guuraya xaalad fududa dadka la keena marka suurat lanfaal aayadda ku jirtoo kale yaa ayuha anabiyu xarid ilmu'miniina cala alqitaal in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi-atayn labaatan idinka yani sabrayso oo muslimiinta ka mida laba boqolay ka adkaanayaan gaalada marka labaatan muslimiinta ka mida inaynan ka cararin waaye ay u sugnaadaan laba boqol amaama mi-atayn laba boqoloo gaalaa labaatan muslimiina waa iskaga aadiyeen saasaa markii hore la faray xugun adagow ahaa kaas marka la fiiriyo markii dambena alla wuxuu yihi al'aana khafafa allaahu cankum wa calima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratu yaglibuu mi-atayn wain yakun minkum alfun yaglibuu alfayni biidni illaah wallahu maca asaabiriin marka waxaa laga dhigay markii dambe boqol idinkaa laba boqol isaga aadaa kun idinkaa laba kun halkii muslin laba gaal ah bisma yaa fudud labadaa marka kan dambea fudud waa annasku min min alafqali ila alakhafi labadan xikan baa ku jiro midaan xikmadeeda waa la fahmi karaa xaalad adagoo laga soo guuriyo mid fudud jileec baa ku jiro laakiin midka kalea xoogaa dadka qaar laga yaabaa maxaa xaalad fudud inta laga taga mid adag qoortana loogu gelina inay is yiraahdaan laakiin culammadu waxay yidhahdaan xikmada ka dambaysa waxay tahay in ajarku uu bato ila alajru calaa qadri lmashaqa wa ajarkii baa lagu badina darajaad aadan gaari lahayn baa la rabaa in lagu gaarsiiyo taasaa marka sidaana waa loo qaybiyaa ictibaar kale marka laga fiiriyo waxa wax isnasakaya marka la fiiriyana dhowr qaybood baa naskiga loo qaybiyaa qayb waxaa weeyaan nasku lkitaabi bilkitaab waa la ogolyahay aayad aayad nasakhayso tusaalaheedu waa sheegnay qur-aanka in qur-aan lagu nasakho waa jirtaa nasku sunnati bisunna sunnadii in sunno lagu nasakho iyadana waa jirtaa kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha markii hore waa idinka reebay inaad qubuuraha ziyaarataan hadda ziyaarta sunno sunno nasakday way ayb nasku lqur'aani bisunna qur-aan in sunno lagu nasakho imaamu shaafici imaam axmed waa diideen ma jiray qur-aan iyo sunno qur-aankii inta la nasakho xadiidkii ou nasakho mayay dhaheen sababtoo alla wuxuu leeyahay maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minha aw midliha aayad ma nasakhno ilaa waxaan la imaanaynaa wax iyada lamida ama ka fiican xadiidka iyo aayaddu isku mid maahan bay dhaheen qur-aanka iyo aayaddaa sareeyo iyo xoog badan marka haddii la yidhaha kii xoogga badnaa baa la nasakha midaan xoog badnayn baa lagu nasakhay maas toosnay dhaheen waa alimaamu shaafici iyo alimaam axmed usuuliyiintu badankood laakiin waxay qabaan inay isnasakhi karaan tusaaleyna marka u keenaan tusaaluhu waxaa weeyaan aayadda alla uu yidhi kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayni qofka yacni haddii uu maalka tegaayo waxaa lagu farad yeelay inuu dardaaran siiyo labada dhashay iyo dadka markaa qaraabadiisa inuu u dardaarmo maalkiisa inuu wax uga gooyo waalidkiisa uu ka xiriiriyo uu siiyo dardaaran ahaan u siiyo aayad qur-aan aayaddan waxay yidhaahdeen waa la nasakhay waxaa nasakhay xadiidka nabiga calayh isalaatu wasalaam uu yidhi alaa laa wasiyata liwaarihin alaa laa wasiyata dardaaran ma leh liwaarihin mid wax dhexlayo qofku hadduu mar wax dhexlayo dardaaran ma qaadanayo hooyadaa iyo aabbaha adi haddaad dhimato kor hoos waa ku dhexlaya marna iyagu maalkaaga kama qadayaan mar hadday marka waarihiin ay yihiin waa inaynan waxba waa inaan dardaaran jirin marka oon loo dardaarmaynin xoolo loo dardaarmayaa ma jiraan aayaddii marka yaa nasakhay xadiidkan aan nasakhay dheheen ayb tusaale marka taasay uga dhigeen laakiin imaamu shaafici imaam axmed iyagu waxay leeyihin ma nasakhin xadiidkaane yuusiikum ullahu fii awlaadikum baa lagu nasakhay laakiin nasakha yuusiikum ullahu ma cadda waa xugun dhaxal un laga hadlaayo waayo maahane dardaaran inaan la qaado karin aayaddaa ma tilmaamaysa lidaalika marka laakiin xadiidku dardaarankiibuu toos u baabi-ina oo u ibdaalina marka tusaale fiican waayo wax dhibaataa marka maleh midda aayaddana na-ti bikhayrin minha aw midliha waxaa lagu jawaabayaa kulligood waxii allo waay sunnada iyo qur-aanka kulli xag alla unbay ka wada imaadeen oo maa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa alimaamu almarwasi maxamed ibnu nasr almarwasi kitaabkiisa la yidhaha kitaabu sunna wuxuu tilmaamayba isaga uu yacni meelaha qaarkood waxaa la arkay buu yidhi shaafici isagoo aayad xadiidku nasakhayo meelou marka ku tilmaamay kitaabkiisa kitaabu sunna ayb qur-aan sunno in lagu nasakhi kara waa ka hadalna sunnadii ka waran laakiin qur-aan ma lagu nasakhi karaa waa lagu nasakhi karaa isaga waa ka xoog badan yahayba qur-aanka laakiin culamada qaar baa waxay leeyihin sunnadu waxay joogtaa bimansilati tafsiir wa bimansilati albayaan shayga isaga wax bayaaninayay see loo nasakhaa bay leeyihiin laakiin waa la helay iyada laftirkeeda tusaalaheedu waxaa weeyaan qiblada bayt almaqdis markii loo jeestay loo loo jeeday awel dabadeedna la nasakhay kacbada in loo jeesta laysfaray waa nasku asunnati bilqur-aan sunno la nasakho qur-aan lagu nasakhay maxaa yeeley in bayt almaqdis loo jeesto qur-aanka ma sheegin aayad qur-aan oo dhahayso baytalmaqdis u jeesta lama haayo waxay ugu jeesteen waxay ahayd un sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam nebigaa u jeestay iyagaa u jeesta jireen bis qur-aan aayad kusoo aroortay ma jirto iyadoo sidaa layska yahaybaa waxaa timid qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraam kacbada u jeesaa layiri nebiga waa soo jeestay kacbadiibuu u jeestay qur-aan baa marka wax nasakhay sunnowna nasakhay ayb naskigu marka qeybahaas uu leeyahay iyo qeybo kale intuba waa leeyahay marka muhiimkiisu laakiin waa taas ku marka waana cilmi aada muhiim u ah cali bn abi aalib radia allahu canhu baa wuxuu soo maray nin dadka wax u sheeg sheegayo u muxaadareynayo u wacdinayo markaasuu yidhi yaa haada carafta annaasikha walmansuuq naasikha iyo mansuuqa ma baratay yidhi ma kala taqaanaa buu yidhi aayadaha la nasaqay kuwa wax nasaqay sunnada naasikadaa midda mansuuqada ma kala taqaan maya buu yidhi idan halagta wa ahlagta wuxuu yidhi waadna halaagsantay dadkana waa halaajisay iska fariiso waxba ha sheegin buu iska daa maxaa yeele qofka haddaanu aqoonin naasikha iyo mansuuqa waxaa laga yaabaa inuu nas aayad la nasakhay oo dalaaladeediiba baaba'day inuu dadkii marka ka daba wado dalaaladeediina xag alla daba ka baaba'day ogo maxaa yeele dalaaladan nasku hadduu mansuuq noqdo oo la nasakho dalaaladiisi waa baaba-day waa u dhamaatay xugun yacnii uu tusayo markaa lagu camal falaya ma jiro walidaalika marka qofka mufasirka ah waa inuu daryeel gaara weliba siiyo meeshaan mujtahidkuna waa shardiba inuu yaqaano meelaha naasikha iyo mansuuqa ninkaan aqoonin mujtahid ma noqon karo macnaheedu waxaa weeya ninkaan aqoonin mufti ma noqon karo maxaa yeele iftaha ijtihaada loo shardiyaa maxaa yeele iftu waxaa weeyaan marka haddaan marka qofkan aanu nusuusta ku tasarufi karin oo fakerkiisa iyo istimbaadkiisa uunan gelin karin wax inuu sheega ama wax inuu iftoodaa ma aha walidaalika marka taas waa mid sunnadana xadiidka nebigana waxaa laga helayaa naasikhi mansuuq xadiid la nasakhay iyo kuwa wax nasakhay waa inuu yaqaan qofka kutubaa marka loo aadaa kutubta loo aado qur-aanka naasikh walmansuuq fi lqur-aan waxaa ka mida kitaabka uu leeyahay abu jacfar ibnu naxaas saddexda mujalad ah annaasikh walmansuuq fi lqur-aan waxaa ka mida annaasikh walmansuuq liabi cubayd alqaasim ibni salaam ayaa ka mida ibnuljawsi waa leeyahay aaday u fara badan yihin kutubaha qur-aanka laga alifay naasikha iyo mansuuqa qur-aanka xadiidkana sidoo kale waxaa aada ugu caansan alictibaar fi naasikhi walmansuuq ee uu leeyahay abubakr alxaasimi kulli kutubta waa wada madbuuc qofka markaa ama kitaabada akrinaayo tafsiir ha aada ama xadiid waa inuu mar walbaa yacni ou eego u fiiriyo haddii kale wax badan baa ka kharibmaayo ama ka khaldamaayo ayb naskigii marka isagoo halkaasu ku sheegay oo kaga baxay nacam faina da wuxuu yihi wain shi'ta qulta naskigu bayaanu maa shay cadayntiis weyaan lam yurad aanooaan loo jeedin oon laga rabin bilafdi lafdiga aan loogu muraadeynin lafdiga alcaami caamka ahaa fi lasmaani waqtiyada ayb maca taraakiihi ka dambeyntiisa oo ka dambeeyana lala qabo wa fiihi tacriifkan waxaa ku jira ixtiraazun iska ilaalin layska ilaalinayo min alxukmi almucallaqi xukunka lagu xiray calaa zamaanin waqti maqsuusin gaar ah faina dalika kaagaasi laysa binaskin lahu naski uma aha lianna alxukma maxaa yeelay xukunku lam yakun ma aha mutlaqan mid la idlaaqoo lasii daayey ma aha midlu qowlihi tacaala huma atimu siyaama ila leyli oo kale naski ma soo gelayo falaysa inqidaau leyli habeenka go-istiisu ma aha naskan naski ma aha lilxukmi xukunkii uma aha almucallaqi fiihi habeenka ku xirnaa dhexdiisa wala nqidaau nahaari maalinta go-ideeduna ma aha naskan naski ma aha lisowmi uma aha soonkii alma'muuri bihi la isfaray fiihi fi nahaari maalinta dhexdeeda la isfaray ayb halkaa marka naskigiiba uga baxay sheekhu wuxuunan tilmaamin marka dalaaladii caamka iyo khaaska caamka iyo khaaska kama uunan hadlin daa xagga aad fiirisa marka wuxuu ku sheegay dalaalada muxkam iyo mutashaabih mujmalkii iyo mubayankii mutlaqi iyo muqayadkii naasikha iyo mansuuqa ou sheegay caamka iyo khaaska uunan ka hadlin adilada qur-aanka ama yani alfaada qur-aanka iyo sunnada waxaa ka mid a alfaad caam ah oo hadday soo aroorto loo qaadanayo inay dadkao dhan wada taabanayso wada gaarayso kuwana waxaa loo aqoonsanayaa inay khaas tahay oo dad ay gaar ku tahay ama xaalad ay gaar ku tahay waa marka mabxad aada muhiim u ahoo alcaamu waalkhaasu ayaa la yihaahdaa caam marka waxaa la yihaahdaa maa yastaqriqu jamiica maa yasluxu lahu bixasabi wadcin waaxidin dafcatan bilaa xasrin yani caamku waxaa weyaan waa wixii afraad fara badan oo aan koobnayn gaaro afraad fara badan oo aan koobnayn wixii gaaraa caam la yihaahdaa ayb siiqooyin buu leeyahay marka caamku lagu garto haddaad aragto qur-aanka aada akrinayso ama sunnada nebiga waxyaaba waxaa jira markaad aragto tarkiib haddaad aragto aada garanaysid inuu caam yahay ayb oo cumuum uu ku jiro siiqooyinka waxaa kamid a haddaad aragto kullu iyo jamiic kullu lafdu kulli iyo jamiic waa min siiqi lcumuum kullu iyo jamiic weliba waa cumuum oo nas ah waay ayb kan labaad waxaa weeyaan isim kasta oo al al ay ku jirto al isim kastoo ali ay ku jirto al alif iyo laam al laakiin waxaa shardiyaashu inaysan cahdiye ahayn midda cahdiyada cumuum lagama faa-iideysa iyada ayb ashu marka inay cahdiye tahay iyo inaynan cahdiye ahayn waxaad ku garaneen al kasta oo booskeeda kullu la gelin karo kullu la gelin karo macnahana uusan isku bedelaynin waa ashii cumuumka haddii marka kullu aynan u suubaninna cumuum meesha ma yahay waa cahdiye ayb wajacalnaa min almaai kula shayin xayin kullu waa geli karaan khuliqa alinsaanu min cajal khuliqa alinsaanu min cajal hadaad tiraadid khuliqa kullu linsaani min cajalin wa waa toosan tahay macnuhu isma bedelayo asha laakiin hadday cahdiyo tahay kullu lama gelin kara macnaha qarib maayo taasay ku dabdiyaan marka magac kastoo marka alla geliyo ama jamac ha ahaado ama mufrad ha ahaado jamaca waxaa ka mid a almuslimiin muslimiina ahayd al baa la geliyay waa jamac ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmu'miniina wاlmu'minaati ashaa ku jirtaa waxay keenaya muslim walbo hal muslim looma jeedo dhammaan baa loo jeedaa asmaa lajnaas magacyada jinsiga sida maalan yani waxaa weeyaan annaas iyo alxayawaan iyo kale cumuum baa laga faa-iidaa allafd lwaaxid almuxallaa bial mufrad al la geliyey alsaariqu alinsaanu oo kale yaa ka mid a siyaqa cumuumka waxaa ka mid a adawaatu shardi man iyo maa iyo meeshaad ku aragto cumuum ka faa-iideyso man iyo maa iyo ayu iyo wixii lamid a waxaa ka mid a annakiratu fii siyaaqi nafyi nakirada hadday jumlo nafyi a gasho iyadan cumuum baa laga faa-iideystaa waxyaabaha marka waa siiqooyinka yani cumuumka lagu garto caamku laba u qeybsamaa caam maxfuud iyo caam maksuus caam maxfuud waxaa loo jeedaa caam aan la taabanin oon wax laga khasisay ama laga reebay aynan jirin caamun maxfuudun ayaa layihaha caamka haddaan takhsiis la gelinin oon wax laga reebin caamun maxfuudun ayaa layihaha haddii caamka la khasisayna oo wax laga reerreebayna caam waxaa la yihahdaa marka maksuus ah caamun maksuus caamka maksuuska tusaalihiisa waa maxay waalcasri ina alinsaana al insaan haddaan sheegna cumuum baa laga kororsana insaankao dhan la fii khusrin buu ku sugan yahay khasaaro dhexdeeda ila aladiina aamanuu waxbaa laga soo reebay marka ila aladiina aamanuu marka al-insaan cumuumka ku jiro caamun maksuusun baa layihaha waa caam la khasisay cumuumka qaarkiisna waxaa weya lamaba taabaninba wax taksiisa lama gelinin maxaa ka mid a kullu nafsin daa'iqat lmowt kullu nafsin daaiqat kullu min alfaadi alcumuum ay ka mid tahay naf kastaa dhammaanteed m mowd ayay dhadhaminay geeri wax laga reebay maa jira waa maya caamun maxfuudun caam oo lagu ilaaliyey cumuumnimadiisaas taksiiska isaguna caamka waxaa kasoo horjeeda khaas ama taksiis ayb taksiisku waxaa weeyaan qasru lcaam calaa bacdi afraadihi cumuumkii in lagu koobo oo in laga soo reebto oo laga bixiyo afraaddii gashay qaar ka mid a sida hadda aayadii ina alinsaana lafii qusrin ila aladiina aamanuu muuminiintaa laga soo reebay taksiis marka waxaa la yidhaha ilaada waxa ka dambeeya waa taksiis waaa lasoo reebtay taksiisku marka waa qasru lcaam calaa bacdi afraadihi bidaliilin yadullu calayhi daliil tusaya darteed haddii caamkii qeybna lagu reebo qeybna laga soo bixiyo taksiis baa la yidhaahdaa qaacidaduna waxaa weeyaan ataksiisu laa yasixu ilaa bidaliilin saxiix taksiisku ma ansaxaayo ilaa daliil saxiix unbuu ku ansaxaa ayb waxyaabaha marka wax lagu soo reebo hadda waxaan aragnay cumuumka siiqooyin inuu leeyahy haddaad aragto aa ka fahmaysid cumuum taksiiska isaga maxaa lagu gartaa marka taksiiska isaga waxaa lagu gartaa isagana waxyaaba lagu gartuu leeyahay mukhasisaadka waxyaabaha wax lagu soo reebto aalaadka wax lagu reebto laba nooc waaye mukhasis mutasil iyo mukhasis munfasil midka mutasilka ah waxaa weeyaan kan jumlada ku dhegan waay oo aan ka maarmin sida midii hadda ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanu waa isku xigaan caamkii iyo taksiiskiiba isku xigo midkaasoo kale waxaa la yidhaha taksiis mutasil waa istinaa midka ku imaado waxaa ka mid a shardiga midda waxaa ka mid a maalan yani shardiga uu ku jiro in iyo walamid wax lamidkaa oo kale ayaa la geliyey ayb iyo maadii shardiyada yani shardiyada ahayd oo kale iyo yaa la geliyey maalan aayatu almiiraad yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi lunhayeyn fain kuna nisaءa fowqa thnatayni falahuna huluثa maa tarak wain kaanat waaxidaة falaha الnisfu waliabawayhi likuli waaxidi minhuma sudusu in kaana lahu walad in kaana lahu walad waa shardi waana ku dhegan yahay soo ma garan labada aabba sudusay leeyihiin baa la yidhi waa layska sii daayo cumuumka yaa lagu dhaafay markaasaa waxaa la yidhi marka shardi loo xoreeyo in kaana lahu walad goormay sudus qaadanayaan waa haddii ilma lahaa aduu ilmo ka tegi shardigoo kale waa mukhasis mutasila sifada sifaa shaygan lagu xiray oo walacabdu muminun iyo tilma wasfi baa xagga dambe yani laga raaciyey shaygan waa waa la sifeeyey isaguna waa sidoo kale waxaa ka mid a haayada haayaa la geliyey qaatilu ladiina laa yuuminuuna biاllahi wala bilyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba maxaa la yihi xataa yuqdu ljizyata intay jizyada ka dhiibayan ayb xataa marka haayo waayo haayadaasi waa taksiis iyay faa-iideyneysaa iyo bedelka walilaahi cala annaasi xiju lbeyti dadka dhammaan alla wuxuu ku leeyahay kacbada inay xajiyaan yaa lagu leeyahay man istadaaca ilayhi sabiila man istadaaca marka taksiis baa ku jira waana bedel marka awsaaftu waxbaa lagu khasisaa mukhasiska munfasilka ahna waa maa yastaqilu binafsihi duuna alcaam waa midka isaga keligii taagnaan karoon jumlada ku dheganayn oo meel kale ku yani ku yaallo oo waxaa ka mid a midkaa tusaalihiisa waalmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaثata quruu naagaha la furo waxay suganayaan saddex duhri saddex jeer inay daahir noqdaana ciddo u ah oo ay suganayaanay u kaadsanayaan oo nikaaxa ay ka joogayaan ciddo u ah naagoo dhan baa la yidhi marka walmuطalaqaatu kuwii la furay alaa la geliyal cumuum baa ku jira meeshaa fiiri suuratu dalaaq ilaahay wuxuu yidhi waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna qaybo waxaa naagta haddii iyadoo uurle la furo saddex duhri sugi maysa iyo saddex bil midne waxay sugaysaa waxaa weeyaan intay ka dhasho oo ay ilmaha marka ka dhigto idan marka walmudallaqaatu cumuumkeeda aayad meel kale ku jirta oo munfasil ka ah ayaa wax ka soo reebatay wax ka goosatay ayb iyo kuwa kale walaa iyo isna min almaxiidi iyo qeybahaas oo dhan marka caamka iyo khaaska isaguna mabaaxid muhiima waaye qofku haddaanu kala aqoonin caam iyo khaas mufti ma noqon karo waxa uu diinta ka fahmaana ama shayga uu kutubta culummada ka soo raro waa waxaan saxsanayn maxaa yeele haddaanu wixii aaladii iyo wixii wax ku garan lahaa hadduusan haynin waxa dadka marka wareeriyana waxaa u badan aqoon darrida meeshaan qofka ka gasho oo kale maxaa yeele in badan oo dadka kamida waxay leeyihin wadaadadii oo isku wareersan yihiin midkan sidan buu leeyahay kanna sidan buu dhahayaa bay leeyihin wax wareersan marka diinka maaha waxa wareersane dadka cilmiga lehna ma wareersanee oo dadku hadday iyagu aqoontoodu ay aqoon dhammaystiran tahay meel walbay wax iskula wadi karaane laakiin waxaa weeyaan mid culamaa iyo mid culamo u eg yaa isu ekaaday marka markaasaa qofkii hadlaba waxaa u ekaanayaan marka nin diin sheegaya oo kale ninkii aayad qur-aan akriyaba inuu diin sheegayaa la moodaa marka taasna dhibaato fara badan baa ka dhacdo waxaa laga yaabaa in inta axkaam laga dhaliyo fahamkaas xun inta xugun la saaro xugunkii haddana lagu camal falo wax lagu halleeyo wax lagu fasaadiyo in badanoo waxyaabaha dhacaya fasaadka faraha badanoo dhacayana wuxuu ka yimaadaa ukaadsiimo la-aan iyo culumtan oo isku xiran oo aan la yani aan markaa la fahmin ayb marka caamka iyo khaaskan intaasaan ku koobaynaa mabaaxidtiisu intan waa ka badan tahay laakiin haddii tacriifkii la gartay iyo anwaacda iyo siiqooyinka qofka marka intaa ka dambe isagaa wuxuu ka garan karaa waxyaabo badan wabilahi towfiiq wsal alla w slam alaa nabiyina mxamed wala ali sabi